Cudurka dabaysha waxa uu ka mid yahay cudurrada halista ah waxaana sababi kara curyaannimo, awood la'aanta gacmaha ama lugaha. Mararka qaarkood waxay sidoo kale u horseedi karaan dhimasho. Sannadihii ugu dambeeyay, cudurka dabaysha ayaa gebi ahaanba laga waayay waddamada qaniga ah, waxa kaliya oo laga helaa wadamo yar oo sabool ah, iyo sidoo kale meelaha ay adag tahay in la helo biyo nadiif ah. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Jubbaland, Ismaaciil Axmed Garas, ayaa bulshada Jubbaland ugu baaqay in ay carruurtooda siiyaan tallaalka cudurka dabaysha kaasoo ka bilowday deegaanada Jubbaland.
insha allahu tacaala waxaa aad aan rabnaa inaan ula dadaalo oo aan ka dhabayno in laga dabargooyo cudurka dabaysha een, dalka soomaaliya oo dhan gaar ahaan dowladda jubbaland marka ololahaas ka daafuray een, waxaana u rajaynayaa dadkaas ee, ama tallaalayaasha ha ahaato ama wacyigeliyayaasha ha ahaato een, inay dadku u fududeeyaan shaqadooda oo qofka haddii aan loo fududaynin oo aan warbixin dhab ah laga hayn guriga ay tegayaan iyo ilmaha jooga markii la yidhaah waxaa la rabaa ilmo shan sano ka yar tallaal ma qabaan imise tallaal bay leeyihiin tallaalkanaa u hadhay waxaasoo dhan waa wax cad oo looga baahan yahay kaadh buu qofku leeyahay kaadhkiisay ku caddahay marka waxaan codsanayaa een, isbitaallada iyo xarumaha caafimaadka iyo ilmaha markay booqdaan oo la geeyo in lagu dhiirigeliyo dadku inay soo qaataan kaadhkooda tallaalka oo laga arko warbixinta dhabka ah ee tallaalka kaadhka ilmuhu haysto haddii uusan qofku qabin tallaal hore eh, da'diisu ka yar tahay shan sano waa in sida ugu dhaqso badan loo geeyaa een, loo ogeysiyaa hay-adaha tallaalaya haddii uu ka wen yahana si cudurrada kale oo halista ah looga tallaalo waa in iyadana loo sheegaa een, hawl- een, howlwadeennada caafimaadka taasi waa taas Ee, marka waxaan ka codsanayaa dadweynaha guud ahaan reer jubbaland inay u fududeeyaan dadkaas hawsha adag ku jira Qaadashada tallaalka cudurka dabaysha ayaa wax weyn ka tari doona halista cudurka dabaysha.